tahay akhyaarta hawada nagala soconaysaay wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa kusoo waramaya in ciidamada dowladda puntland ay kusugan xeebaha magaalada boosaaso iyo koox baracbadeed a isku hormaada u dhex maray ka gadaal markii markab ganacsiyo kusoo jeeday magaalada boosaaso koox baracbadeed ay afduubeen haddaba shabakada wararka cigaag dhoodkam ayaa teleefonka magaalada boosaaso kula xiriirtay wasiirka xogeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda injineer maxamed ciise lecle wasiir faahfaahin naga sii isku hormaadka ka dhacay magaalada boosaaso iyo iyo sababta keentay in markabka ganacsi ay afduumaan kooxda barcabadeedka ay kada ka qulaystay xeebaha puntland
wasaaraddu iyadoo u ilsaaran la dagaalanka burcadbadeeda sideedaba oo inay ka ka tirtirto biyaha soomaaliya ama biyaha puntland haddaan si toosa u hadlo ayaa waxaa shil subaxdiina loo soo tabiyey in markab u raran boosaaso iyo iyo berbera oo ay leedahay niman ganacsiga soo rarteen oo magaciisa la yidhaha qaasim adubaay calanka banamana wata inay gacanta ku dhigeen nimankii curyaamin jiray ama la dagaalami jiray nolosha soomaaliyeed maraakiibta wax usoo sidaa abduubi jiray ayaa nala soo gaarsiiyey wasaaradda ilkeeda waajibaadkeeda waxaa ka mid ah inay gaadiidka badda nabadiisa sugto biyaha biyaha soomaaliya ama biyaha puntlandba ama wixii meel kasta maraya oo soomaaliya usoo raranba ayaa waajibaadkeeda ugu muhiimsan yahay sidaa awgeed ayaa wasiirkoodna hogaaminaya maxamed maxamed siciid raage siciid maxamed raage ase ee siciid maxamed raage ayaanu halkaa ka galay abaabulkaygii oo noo diyaarsana awalba aanu heega nagu jiray inaanu budcadbadeeda markabkaa ku soo jeeda boosaaso berbera inaanu soo badbaadino sidaa awgeed ayaa waxaanu u diyaarinay ciidankii u tababaraa sida gaarka ahaa inay la dagaalamaan burcadbadeed ciidankaas aanu saddex qaybood u kala qaybinay laba danyood aanu ka saaray qaarka iyo iyo markab aanana ku iska kula dagaalana burcadbadeeda dabadeedna ciidankaasu annakoo la xidhiirinay cilmigeedana wasaaraddu leedahay marba meeshuu marayo oo aanu war gaar ahaaneyn iyo mid toosaba aanu ku helinay meeshuu marayo ayaanu markabta subaxnimadii saaka aanu isku xeernay oo ciidanka yagiiyo tababarnaa wuu isku xeeray sidaa awgeed ayaanu dagaal la galnay burcadbuleeda xunxun dabeedna ciidankii waa soo badbaadiyey ciidankaas waxaa gaadhay wixii dhibaatada daawac yar oo ah nin askari ah nimankii markii burcadbadeeda ahaa ay arkeen inay meel ku jiraan ciriiri ah oo bay kabtankii markabka halkaa ay ku dileen annaguna intii kale burcadbadeeda ay iyo markabkii aanu gacanta ku dhignay markabkiina hadda wuxuu kusoo wajahan yahay isagoo ciidankayagii la dagaalanka burcadbadeeda u tababaraa ay saaran yihiin ayaanu waxaan ugu soo jeednaa
marka wasiir aan kaa dhexgalay kabtaankii markabka miyuu dhintay oo kooxda burcadbadeed miya
kabtaankii waxa uu ku baxay gacantii nimanka burcadbadeeda ayuu ku baxay
marka burcadbadeedii iyaga maxaa dhinacooda ka disheen maxaase qabateen arrinta bal dhegeystayaasha kaa dhegeysanaya cayaag dotcom bal u sharax maanta
burcadbadeedii gebi ahaantoodba waanu gacantaanu ku dhignay oo gacanta inay ku sugan yihiin hora maxaad ka yeelaysaan burcadbadeed badan baa ku xidhan xabsiyada magaalada boosaaso iyo deegaanada puntland maxaad ka yeelaysaan saacad wasiir
taasu cid wax ka jiraan maaha burcadbadeedu meel bay ka dhul bay ka abuurantaa dhulkay ka abuuranto hadda biyaha uma badna wixii ka abuurma meesha waxaanu la soconnaa waxyeelka iyagu waxa weye la dagaalankoodii cidibtirkooda weeye waajibaadkeeda koowaad wasiir maxaad ka yeelaysaan burcabadeeda aad soo qabateen iyo kuwa ku jira xabsiyada magaalada boosaaso maxaad iyaga dawladda puntland ka go-an inay ka tallaabo ka qaado
tallaabo waxay ka qaada sharciga uu qabo ayay ka qaadaysaa dawladda puntland wasiir inta badan ma ogeyn burcabadeedku inay inay afduubaan maraakiibta kusoo socota magaalada boosaaso maxaa keenay maanta in markabkan u raran magaalada boosaaso iyo magaalada berbera ay afduubaan kabtaynkan ay ku dilaan maxaa keenay
sababta baa keentay taas de midaa ka jawaabi karaya maha waxa weeye burcadmadeed iyadu ma kale le waxay waa waxay la kulanto weeye keenitaankeeda waxa weye marka hore u dareereen inay dadka curyaamiyaan xagga na- nolosha marka keenitaanka waxa walba ku tabagareen waajibaadkooda koowaad baa inay gaadiidka badda meel kasta hoos socdee oo dadka u sida raashin iyo iyo waxay quudan lahaayeen waxay gasan lahaayeen iyo waxay cadli lahaayeen inay wadaga amaan halkaa cunaqabata inay ka sameeyaan marka keenitaankaas waa waajibaadkooda kow inay qabsadaan maraakiib wasir inta badan waxaa jirta in maraakiib haatan ay gacanta ugu jiraan kooxda barcabadeedka iyo shaqaalahaada fara badan baa gacanta ugu jira ciidankiina puntland waxaa jirta in ciidan utababaran aada haysaan sidaa waraysiga aad ugu siinayso maxaad la dagaalami weydeen barcabadeedkan haatan kusii xoogeysanaya biyaha soomaaliya gaar ahaan xeebaha deegaanada puntland
burcadbareeda siyaasada kale dawladda puntland waa la dagaala cidjirkooda baabiintooda tirtiridooda weeye haddaad la socotay habeen hore shan nin oo burcadbareeda ayaa markaba gacad ku ku haysteen shantiiba madaxa laga jaray oo la dilay waayo xaqdarre ku haysteen marka haddaad la socoto maayahan dhaqdhaqaaga miidiyo la socdo iyo aragtiba dawladda puntland ka dhexeeya ama mid xakuleeyo ha ahaado ama mid wax dhaca ha ahaado oo ku xigan burcadbadeed ah marka bal baryahan waxa puntland ka qabatay burcadbadeeda intii ugu dambeysay maalmihii ugu dambeeyey bal media dib ugu noqo adna media ma garad okay wasir ugu dambayntii maxaad ugu baaqasaa shacabka ku dhegaysanaya ciyaar dhodka makaa dhegaysanaya iyo haydaha samafalka dhinacana dagaalanka burcabadeedka maxaad ugu baaqasaa maxaad gacan oo aad aad dhinacana puntland ama wasiirka dekedaha tahay maxaad codsan lahayd maanta
horta marka hore wasiir ku-xigeenka dekedaha nahay wasiirka dekeduhu waxa weeye iyo gaadiidka badu waxa weye siciid maxamed raage kaaliyihiisa anahay wasiir ku-xigeenkiisa anahay marka horta waxaanu ugu baaqana anu magaciisa iyo magaca wasaaradda ku hadiyay magaca dawladda puntland waxaanu ugu baaqaya dadweynaha inay gacan naga siiyaan waajibaadka wa- koowaad ay qaadatay dawladda puntland waxa weeye tirtirinta cirib dhirka baabi'inta burcadbareeda meel kasta ay ku sugan yihiin oo biyaha iyo dhulka puntland marka dadweynaha waxaanu kaga codsananaa gacan aan naga siiyeen eedaha iyo dunida waxaan ka codsananaa la dagaalankaas bura- dadkaas dadka noloshooda huguri hayaanu nahay baanu la dagaalamanahay inay gacan naga siiyaan oo gacan dhaqaale waa ku filanahay ciidan ahaan mid beri iyo mid badaba ee dhaqaalaha aan naga caawiyeen baanu hayadaha dunida ugu baaqanaa ee ku hawlan hawlaha burcadbadeeda wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee puntland maxaa injineer maxamed ciise lacloo warramayay shabakada wararka ciyaar dhodcom isaga ku sugan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wasiir aad baad umahadsan tahay
alxamdulilah